shirkaan reedin heliisyogu iyo xalinta khilaafaadka ee sokofurmi degmada masaajidka cali guduud iyo maalmo dareero doona welina lanku hadala doone sidii lan xali lahaya arrimaha isqabqabsiga bulshada dhati ay ka jiraan iyo nabadku wada noolaanshaha shacabka sidii iidlanka adkaay lahaayeen kulankii weliba ku qaybgalay odayaalka dhaqanka degmada bulshada qeybasha sheergadisen iyo maamulka welina haqaban qaabada yeeshirka wasaaradda dib u heshiisiinta hirshabeelle iyadoona meelo saylaha ka bandhigi doona muhiimadda iyo nabadilata anka hore intii weliba kulanka ku hadala ayaa guddoomiye ku-xeenka degmada masaajidka cali gaduuda jeele cali maxamed waso-ona ku buuriya odayaalka dhaqanka in kaalin firfircoon ku qaadana sidii arrimaha isqabqabsiga ka dhex jira bulshada xallan ku diiri lahaaye waxaan isugu nimid in wix xaqaa kuu lahay oo degmada ka jira aan isla jihayno wixii dhibahayo ka jira inaan meel iskula sheegno inaan dib u heshiisiin ka fogno halkan waxaan qabaynaa waxa waana qabanaynaa ilaahay hadduu doono waxyaabihii ka dhidnaay degmada ka khaldanaay hadday ahaan lahayd shacab wax si kale yihiin hadday ahaan lahayd dhulal laysku haysto hadday ahaan lahayd mataqaanaa khilaafaad kale maanta waxaan ka gaarnay go-aan waaisaga soo dh waa laysku soo dhaweeyey dadka deganaa degmada deganaay qaybo kaag qaybo yaraa haray qaybahaas harayna xal ayaa loo daba joogaa waxaana daba taagan wasiirka dib heshiisiinta iyo iyo tiimkiisa annagoo ah degmada masaajid calgunda mas-uuliyiinteeda kamidana waa daba taagannahay waa garab taagannahay waa isla shaqaynaynaa wasiirka wasaaradda reedinheliisyowka ee hirshabeelle cabdulaahi maxamed cumar oo la hadalaya ku qiibgalyaalka shirkiya weliba uusan sheegay in odayaalka dhaqanka lankubaa intiioo ku shaqeeyana sidii lan xali lahay khilaafaadka bulshada ka dhex jira hirshabeellena iyo dhisi doonta maamul dadkiiyo ku midaysanyana masjid cali gudud haddii laga hadlaayana waajib waxaa ah akhyaarta mahaan joogto galabtay hor ujeedada hor fadhiyaan in laga bilaabo daaweyn mayno walax gaar ahoo warsageli ka dhexeeya hoose isku heesdhigii mayno laakiin si kumana waxaan rabnaa ho wada jir oon kala har lahaynin in warsageli galabta uu naga ballan qaado inuu degmadiina dadka dhisaayo asaga hortacaayo degmadiisi tahay qaraabooyinka iyo dadka maqane diriska eekaa oo u gacanhaatiya qodka jirinayo ujeedka iyo dulucda warka intaas waayo marka waxaan idinka rabnaa inaad yacni gogoshin nabadeedoo dhexdiina ka fidsan degmadii ay ka fidsan tahay warxumutashiiq oo waxaa jira yacni mataqaanaa degmo reer hebel waayo iyo la leeyahay inay degmo yacni dowladeed degmo qaran degmo la wada leeyahay inaad ka dhigtiin idinkaa samayn kara waana samayn kartiin insha allahu tacala saan rajayhaayo marka waxaa laydinka rabaa insha allahu tacala haddii la yidhaahdo qodobadaasoo dhan oo soo socdo koow inaad idinka gacmaha isqabsataan isfahamtaan wada shaqayna bilaabato degmadina ay degmo noo wadata labo dadka diriska ee walaalka ah tabashooyinka ka jiro wixiina ka quseeya inaad hogaan hogaan u naqataan oo daawadi aad idinka horkacdaan saddex qabaa'ilada kale iyo beelaha kale oo isla degmada degan ee tabashooyinka ka dhexaysana duuglaheedii idinka inaad fidhisaan ood horkacdaan akhyaartiinna xarun dhexe oo yacni mataqaanaa hay-adaha caalamiga iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tan federaalka xarun dhexe oo ay ku nastaan oo dib heshiisiinada lagu qabto oo mandiqadaan oo dhan leesaga yimaadna insha allahu tacaala waa raadin doonaa waana laga dhisi doonaa oo guriga nabadda la yidhaahdo maamulka hirshabeelle iyo weliba uga soo dadaalanka jare siduusan afjare lahayay dagaalo beeleedaha kana nagday deegaano ku tirsan maamulkaasi aana soo jeesadayana khasaaranaska jara dhimashadii dhaawac iyo barakac hoogana